أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa subaxnimo khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay lixda bisha ragab sanadka kun afar boqolshaniyoafartanka hijiriyada kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena subaxnimadan kuwooda ugu waaweyn kataiba likhibaariya ayaa saakay baahisay filim lagu soo bandhigay dibadbax looga soo horjeedo qaadashada xabashida etoobiya ee badda soomaaliya kaas oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee baay howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya dowladda salibiyadda ah ee maraykanka ayaa cabsi aawadeed ka laabatay qorshihii ay ku taageertay in badda soomaaliya la siiyey xabashida etoobiya iyadoona sheegtay inay ka shaqaynayso burburinta heshiiskii abi axmed iyo muuse biixi guddiga fatahadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmud gaarsiiyey qoysas ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka wilaayada hiiraan ayaa soo bandhigtay askarta ibina oo ka soo baxday safka cadowga allaah wilaayada gedo ayaa dowra diini ah u soo gebagabaysay ciidanka al-amru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkari ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu waaweynaa haatanna u diyaar garooba warkii dunida oo dhammaystiran kataib al khibaariya ayaa saakay baahisay filim lagu soo bandhigayo dibadbax looga soo horjeedo qaadashada xabashida etoobiya ee badda soomaaliya kaas oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee baay warkan waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xafidahullah
muuqaalkan oo la daawan karo muddo koob iyo toban daqiiqo iyo sikina ah oo ay baahisay kataa'ib alkhibaariya waxaa kasoo muuqanaya culummo salaatiin ugaasyo iyo qeybaha bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulafullaay kuwaas oo watay bowrar ay ku qoran yihiin erayo ka dhana dowladda xabashida etoobiya iyo maamulka ridada ee somalilan gaaloodan alla hajibiyo etoobiya alla hajibiyo wii raacsan alla hajibiyo insha allahu ilaahay ciidankiis lafgarrii taheena taaduriyi tahan taaduriynu gaaladaynu jalsine labsun inaana maantan inta ka duulin jirna qub qabaana halkan waa bartamaha degmada buulafullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay waxaa isugu soo baxay kumanaan ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buulafullaay kuwaas oo muujiyey kana dhiidhiyey baddii dhowaan la siiyey dowladda nasaarada etoobiya iyagoona sheegay inay dagaal kala hortegi doonaan cid kasta oo isku dayda inay qaadato taaka ka mida dhulka muslimiinta ee soomaaliya waxaa muuqaalkan ka soo muuqanaya sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid a culummada diinta islaamka isagoona shiiqa ku labisan dharka ciidanka garabkana u suran yahay qori aki afartan iyo toddoba ah waxaana shiiqa uu sheegay in gaalada iyo gaalraacyada ay u dagaalamayaan daaquudka muslimiintana ay u dagaalamayaan hirgelinta shareecada islaamka sidaa daraaddeed loo baahan yahay lagu samro difaaca diinta iyo dalka dadkaa marka waxay ku dagaalamayaan daaquud bay ku dagaalamahayaan annagana waxaan ku dagaalamaynaa fii sabiililaahi baan ku dagaalamaynaa dagaalka waxaa la rabaa nin daaquud u dagaalamay inuusan naga sabar badaynin inuusan naga dagaal badaynin inuusan naga dadaal badaynin inaan u taagnaanaa la rabaa maalin iyo habeen qadiyaddeena inaan u taagnaanaa la rabaa yaa soo diyaar uma ahin soo diyaar uma ahin soo diyaar uma ahin annaga inaan dagaalanno iskuna guubaabinno aan sii wadno maalin iyo habeen sabarka joogda ka dhigno ribaadka joogda ka dhig soo diyaar uma ahin cadowga iska dhicin
ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ugaas ibraahim maxamed isaaq iyo suldaanka guud ee beesha eelay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey oo filimka ka soo muuqanaya ayaa fariin kulul u diray dowladda xabashida etoobiya iyagoona dhanka kale muslimiinta ugu baaqay inay difaacdaan diintooda iyo dalkooda etoobiya meesha hadda iyada ay damac u leedahay meeshii waxaa waaya hilib ahariya ee lagu sii waayey meesha hilibka ahariika lagu sii oo hadda maanta haddii damac ay oleedahay haddana raggii shalay hilib aariga in la cuno ku bari haddana waa joogaa sidii uu joogaa etoobiya dhow soomaali ma qaadan kartid ha isku lugoynin ha isku lugoynin han ha ku lugoynin wax ku siin karana male murtadna wax kuma siin kara Een, soomaalida maanta waxaa waaye jihaaday u taagan tahay muslimiinta jihaaday u taagan tahay haddii been lagu sheegay muslim- ee dhula lagu sii hadili wiri waa la diiday dhulkii muslimiinta dhulkooda waa diideen mujaahidiinta dhulkooda waa diideen diyaar garowgan hatuun hambani oo runtii een, halsheeya dadka eraayan in oo yacni badiya gaalada soomaali yaa murtadiinta ku iibiyan aleerhaya ku gadan dhulka aman dheero gadan nimankan murtadiinta ah xasan inka horreeyo aman dheero la gadi dhulka maadaama aman dheerba badda la gadi badda shaleediya mee ogaada badla inka aalen dhulka dhanba la haysada dhulka dhanga la kadeganye dhulka dhanga la gadi marka hadda deegaamada dhanga gadan gobollada oo dhanga gadan meel walba aman dheero la gadi kulli ma inaynin ku dhaahinya isticdaad ama diyaargarow iyo dagaal lan diyaargaroobo dagaalkaasoo runtii laka xureeyow dhulka muslimiinta oo gaaladun haduuli laka ka xureeyow badda shareediya ma ah dhulka dhambana noo haysada nimanka murtadiinta xasan murtadinka qaar ka mida bulshada muslimiinta ee ku nool degmada buula fullaay oo iyagana lagu arkaya filimka dhexdiisa ayaa ka hadlay labaatankii kilomitir ee dhowaan maamulka riddada ee somalilan uu ku wareejiyey xabashida itoobiya iyagoona itoobiya u bidhaamiyey jabkii ka soo gaaray dagaalkii ay la gashay soomaaliya fariimo kululna u diray itoobiya iyo maamulka ashaadaladirirka ee somalilan waxaad ogaanaysaan etoobiya meesha aan geynay aan ogahay caasimadda labaad etoobiya aan geynay waddanka dhan aan ku xoraynay maanta waddankeenna ku soo kibrayso raggii meesha ku geeyaa maanta diyaar kuu ah gaal gaal nabay baa tahay allah ha ku baabi maanta halkan waxaan u soo istaagnay mudaaharaad oo ay tahay mudaaharaadaasi baddeena waxaa la siiyey etoobiya uu ka gatay muuse biixi waxaan leenahay habeenkii xalay tagay ay kaala mid tahay inaad dhulkeena baddeena aad etoobiya aad ka gadid waa kaa haaraan xasan garguurta iyo kulli murtadiinta waxaan leeyahay beentiin waay dhulkaana dad ma siin karaysiin waxaa jooga soomaaliya wiilal mujaahidiina waxaa jooga wiilal oo naftooda huraya oo diintooda iyo dalkoodaba u dagaalamaya leeyahay shacabka gaalada etoobiya haddaad u bannaanbaxdeen dhulkeenna in la siiyey annagana waxaan u bannaanbaxaynaa dhulkeenna inaan ka soo ceshano muuse biixi dhulkaan iskama lahan annaga ayaa iskale innaga ayaa u dagaalamayna insha allahu tacaala mujaahidiinta ayaan waxaan ka sugaynaa soo celinta dhulkii oo bixiyey muuse biixi oo weliba dhiig ah insha allah kataaib al khibaariya ayaa maalmahan dambe baahinaysay muuqaalo dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda nasaarada itoobiya iyo maamulka riddada ee somalilan iyagoona fariimo kulul u dirayey cadowga isku soo bahaystay boobka hantida ummadda muslimiinta ee soomaaliya shukran walaalka abu xasaan howlgal lala beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya sida warkan uu inooga eegayo walaalkeen nuur cali warsame abushayba xafidahullah
howlgalladan oo isugu jiray dagaallo toos ah iyo qarax waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen magaalada baydhabo iyo degmada qansax dheere oo ka wada tirsan wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya howlgalka hore oo qarax ahaa waxay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo waxayna qaraxaasi la beegsadeen murtad lagu magacaabo ibraahim axmed madoobe oo ka mid ah agaasimayaasha eerboorka magaalada baydhabo iyadoona dhawaqa qaraxaasi si aad ah looga maqlay xaafadaha magaaladu ay ka kooban tahay murtidkaas ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qaraxa la doonayay in isaga lagu kharijiyo balse bulbul xooggan ayaa gaarigii uu watay soo gaaray howlgalka xiga oo ah dagaal culus waxay ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen xerada murtadiinta almashruuc ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay waxaa dhawaqa rasaasta dagaalka si aada looga maqlayay gudaha iyo duleedka degmada qansax dheere dagaalka iyo qaraxa ka dhacay ee baydhabo iyo degmada qansax dheere waxay ku daba faylayaan howlgallada mujaahidiinta ee lagu naafaynayo cadowga allaha ee duulaanka shareecaladirirka ku soo qaaday deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah shukran walaalka abushayba dowladda salibiyadda ah ee maraykanka ayaa cabsi aawadeed ka laabatay qorshihii ay ku taageertay in badda soomaaliya la siiyey xabashida etoobiya iyadoona sheegtay inay ka shaqaynayso burburinta heshiiskii abiy axmed iyo muuse biixi faahfaahinta warkaas waxaa inoo haya walaalkeen xaaris cabdulqaadir xafidahullah aqalka cad ee lagu arrimiyo dowladda saliibeed ah ee maraykanka ayaa sheegay inay ka shaqaynayaan sidii dalalka uu saaxiibka leeyahay uga cadaadin lahaa burinta heshiiskiis afgaradka ee dhex maray maamulka isugu yeeray somalilan iyo etoobiya runtii oo caqabad heshiiskan ayuu yidhi agaasimaha xiriirka amniga ee maraykanka john kerby maraykanka oo hoggaanka u haya duulaanka gardarradaha ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya ayaa ka walaacsan in xusadda ka dhalatay heshiiskii murtad muuse biixi iyo abi axmed oo dhinacyada cadowga ah ka mashquuliyo dagaalkii ay kula jireen xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrintani waxay khusaysaa amniga qaranka waxayna axin kartaa kooxda islaamiyiinta ee al-shabaab taasoo in badan caqabad ku ahayd dowladda soomaaliya ayuu yidhi john kerby john wuxuu sidoo kale faahfaahiyey in heshiiska ay kala saxeixdeen muuse biixi iyo abi axmed uu hakad ku keeni karo dagaalka maraykanka iyo wadamada geeska afrika ay kula jiraan mujaahidiinta dowladda kaafirada ee maraykanka ee muddo dheer etoobiya u adeegsanaysay buris ama dube ay soomaalida iyo muslimiinta geeska afrika ku garaacaan iyadoo lagu hoos dhuumanayo magaca la dagaalanka argagixisada warkan aqalka cad ka soo baxay ee imaanaya xilli wararku ay sheegayaan in dowladda ridada soomaaliya ay celisay diyaaradda ethoobiyan ireland oo hargeysa ku wajahnayd shukran walaalka xaarid guddiga fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmad gaarsiiyey qoysas ku dhaqan degmada bu-aale ee wilaayada jubbooyinka walaalkan cabdulwahaab bukhaari xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo haya maamulka islaamiga ah ee degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka oo wakiil ka ah guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmad raashiin koobana u qeybiyey dadka waayeelada ah iyo kuwa lixaadka naafada ka ah ee ku dhaqan degmada dadkan oo gaaraya tobaneeyo qoys ayaa waxa uu qoys walba nasiib u helay inuu qaato loor weyn oo galley ah iyo shandarawo taas oo wax weyn u tari doonta maadaama ay saameyn adag ku reebeen fatahaadihii dhowaan uu sameeyey webiga jubba ugu horeyn waa kan mid ka mid ah ganacsatada magaalada bu-aale ahna xoghayaha guddiga gurmadka fatahaadaha ee degmada kaas oo inooga warbixin doona deeqda ay bixinayaan waxaan weli dhexda kaga jirnaa waxqabadkii bulshada ay waxyeeleeyeen webiga uu waxyeeleeyey fatahaddii webiga jubba maanta waxaan wax ka qaybinaynaa magaalada bu-aale waxaan wax siinaynana waxaa weeyaan dad khaas ah oo aan gaar u diyaarinay sida dadka indhoolayaasha ah iyo dadka curyaamiinta ah inta badan dadka aan awoodin in ay iskood wax u qabsadaan ee ku xiran dadka dadkaas yadaa bulshada ayaan u dhex marnay waxayna ahaayeen dadka ugu jilicsanaa magaalada dhammaantoodna waan helnay insha allah waxaan siinaynaa wixii ilaahay uu talagalay qof walba wuxuu helayaa loor galley ah iyo wuxuu helayaa laba xabo oo shandarawa ah qaar ka mid a dadkii gurmadka la gaarsiiyey ayaa iyagana la hadlay idaacadda islaamiga andalus xilli ay ku sugnaayeen goobtii wax lagu siinayey walaayada madaxooda ilaahay kor ka dhigo bu-aala dadka oo raashinka naga siina ilaahay kor ka dhigo quraash cabdi khayr casho waxaa lii siiyey loor galeey iyo laba xabo sandaramacalin macaraw cilmi waxaa la siiyey laba haloo sandarawaa iyo loor galeey buaale buaale walaayada bismillaahi raxmaan iraxiim waxaa lii siiyey oo walaayada i siisay loor galeeya iyo shandarwo aa lii siiyey ilaahay korraa ka dhigo gaaladana allaha waxaan joogaa bu'aala maamulka waxaad isiiy maanta galley oo jawaan ah iyo laba shandarwo ma hadda ilaaha iska leh gaalada allaha jibiyo kor allaha ka dhigo maamulka
gurmadkan ayaa daba socda silsilada gurmad ah oo loo samaynayay dadkii ku waxyeeloobay fatahaadii sanadkan uu sameeyey webiga jubba ee mara inta badan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka shukran walaalka bukhaari wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxday safka cadowga allah cabdilqani maxamed ayaa warkaas inoo haya maxamed cabdulaahi yuusuf cabdikariin maxamuud jeesow maxamed idriis aadan waa askar iyagoo taa'ibiin ah lagu soo bandhigay magaalada buqa qable ee wilaayada hiiraan kuwaas oo in muddo ah ka tirsanaa safka cadowga allaah askartan kusoo tababartay wadamada eritereya masar iyo yuganda ayaa markii ay u adkaysan waayeen nolol xumada ayna usii dheer tahay gaalnimada waxaa allaah fadligii iyagoo taa'ibiin ah isku soo dhiibeen wilaayada hiiraan mid ka mid a askartan ayaana la yimid qorigii iyo booshkii loogu dhiibay inuu kula dagaalamo shareecada islaamka waa kuwan askarta taa'ibiinta ah oo markii towbada loo qabtay waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus magaceyga waa maxamed idriis aadan deegaanka waxaa kasoo jeedaa beledweyne waa raacay mageen raacay waa lii xareey mageen lii xareey muqdisho liigey muqdisho liiga sii qaaday diyaaradaa nagala saaray waxay ahayd labada kun labaatan iyo labada bishii laba iyo tobanaad labaatan iyo labadeedaan ka duulnay sanadka cusub oo labaatan iyo saddexda waxaa noogu dhashay caasimada elitri macnaha saxarada aan nala geeyey afar kun iyo shan boqol oo ahay waxaa la geeyey meesha markii la geeyey bil waxba tababare ma qaadan wax tababare anagoo qaadan bishaas walax qumbuluus laha anoola keenay sarwaal iyo shaat isku dhegan nooca macnaha madow aan noola geli markiin noola geli madaxaa nagala xiiray garoonaa nala geey gaardisaan noola bilaabay lix bilood markiin joognay keliya ay xanuuntay marka dadka xamuumaadka ku jiro aniga daawo liima siin daryaal xumaa ka jirta meesha malis daaweeye cunto meeshaas maba laga cuno dadka baahiyo u dhintay maanta laba xabo runti iyo koobshaa subax haddii cuntid galabtina qaanda beriisaa lagu siinaa xasaasiyow lee xasaasiyo uu kicay korkaa i babarare xakaakiin wax la dhaha macnaha candhe u yaqaanin ayuu aa igu dhacay haa dadna macnaha waa soo baxsadeen oo soomaali waa soo galeen dadna xaduudka lagu qabsaday haddii macnaha adoo baxsaday oo orda haddii lagu arka waa lagu soo qabanaa god oo macnaha waxaa jira dadka lagu rido oo indhoola noqonaa cabdigariin maxamuud jusow waxaa ka mid tahay xasilinta magaalada muqdisho loo yaqaano ciidanka bolis militari waxaan ka raa xamar waxaa laga qorya xerada jaalisiyaad markaa joognay bil camal waa bixaysiin lala ahmad marka hore waa bixaysiin inta la aadawaay beenaada diir ma sheegaayo waa bixaysiin marka hore wuxuu ahaa in loola aadiyo dubay xagga yurso tababar ana layno imaaraadka meesha dubay xerada ay aad adilaadinaa caasimadooda waxaan dhahaa wasiirka gaashaadhig daqaadir nuur jaamac meel filniin tur ilaha lilka wahaye kambalo waxaa butiyaabaa lahaa uganda wa in meel bacri marka oo meel bis waxda biyu lagu ciyaara aa ku feelsana waa dhibuu dhibaatadiisa badyahay meeshaana markiiba saa fadhigiisa laay inaan soo galay saaxib gib feelkiyaad soo aan unugtaydi aan feel unugta kow iyo toban qofaa lahaa unugtaba saan ugu jira geeska askoo fadhiista gib ciidankana kula wato ciidanku u geyb bas waa soo xigtiyaa wax dareema male kaba isboortiska oo wadataa kula wataa anigii unuqtayni saddex qof isaga baadni bas amir dabalmaba fiiriniyo meeshan duruufaadaa jire lacag ayaa laga helaya meeshaan aan galnas yiri anna wada qaldana wahay hayaan dhahay wadan masar nala aadi saddex bilood soo tababarani kadib waana la soo celi dadkii macnaa igool diyaarina oo dagaalkii wax loo dagaalana aniga koo shan aan isfahanaan dhahna meeshaan wada qaldan wahay haddii aan beri waxaya qof muslim aan wax geersina adduunya waatan aan qaraaka darmano mia oo baxna oo shalay baadi aan ahay xoolaha kalood ma dhumaa mugta oon waddo qaldan aan ahay maantana ilaahay iga soo hanuuni inta iga dambaysana aan leeyahay gacan soo qaada soo qaada askartan taa'ibiinta ee ay soo bandhigtay wilaayada hiiraan ayaa qayb ka noqonaya maleeshiyaad fara badan oo bilihii u dambeeyey sida raxanraxanka ah usoo gaarayay wilaayaadka islaamiga iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqyada mujaahidiinta iyo hoggaanka dhaqanka ah wilaayaadka dalka shukran walaalka cabdilqani ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa dowro diini ah usoo gabagabaysay ciidanka alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkari ee ka howlgala degmooyinka iyo deegaanada wilaayadahaas warkaas waxaa inoo haya walaalkeen cazaam carafaad xafidahullah munaasabadan oo ahayd mid dowro sharciga lagu soo gabagabanayay ciidamada xisbada oo socotay muddo saddex bilood ah ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado culimo iyo waxgarad ugu horeyn waxaa halkaasi kelimad tawciya ka soo jeediyey sheekh maxamed bishaaro ka mid ah culimadiinka wilaayaadka waxaad wakiil ka tihiin diinta ilaahi subxaana wa tacaala ilaahay diinkiisaaad wakiil ka tahay diinta ilaahi subxaana wa tacaala siday tahay inaad uga run sheegtid haddaad ka run sheegtid waa lagugu dhibi waa lagugu dili dhiiggaada lagu banaysan maalkaada lagu banaysan wax kastaa lagu banaysan waxa weyaan inaad ku dhimatid adoo ka run sheegaya
mid ka mid a macallimiinta ayaa waxauu ka warbixiyey dowladda muddadii ay socotay iyo duruustii lagu qaatay
dowladdu waxay furantay bishii rabiicul awal saddexdeedii ayay furantay sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ayay furantay maalin isniin ilaahay subxaanahu wa tacaala muddadaasii koobneed duruustii aan kusoo qaadanay waxaa ka mid ahay si guud ahaan waa saddex bilood insha allahu tacaala muddada ay socotay bishii koowaad waxaan soo qaadanay kutubada kale ah usuulu halaatha iyo kitaabka khud caqiida arbaciin nawowi islaaxu lmujtamac khulaasatu nuuru lyaqiin juska koowaad ee siirada nawowi calayhi salaatu wasalaam kitaabka fiqhu lmuyasarka adduruus lmuhima licaamati lumma tafsiirka qur-aanka oo hal jus ah tadbiiqii qur-aanka kariimka iyo maxaalaha jiray tasxiixii nudqigana waa barbar socday intaasi waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay namadoon indhayare oo ka mid ah waxgaradka degmada celcadde isagoona madasha munaasabadda ka jeediyey dardaaranno kala duwan ciidan baad tihiin ciidanku waa derbi waxaan rajaynayaa derbigaas inaad noqon doonto derbigii diinta ilaalinayay oo ku wareegsanaa diinta inaad noqotaan baan rajaynayaa dadkooda kuwii u adeegi lahaa ilaalin lahaa dulmiga ka ilaalin lahaa u jilcanaan lahaa ka warqabi lahaa inaad noqotaanna waa ku talinaya dadka maanta jooga waa saddex nin maanta yaqaan berrina yaqaan nin maanta yaqaan oo aan berri aqoon nimaan maantana aqoon berrina aqoon dadku saddexdaa weeye asal mid afraad ma jiro kuwii maanta yaqaanay oo berri yaqaanay allah ugu dambeyn waxaa xafladii lagu soo xirayay dowladii ciidamada xisbada hay-atu bilmacruuf waa nahyi calmunkar ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad dardaaran u badan ikhwaanay kitaabka ilaahay uun barannay oo wakhtiga nooga baxay waa inaan siyaasanaa waxaad isugu jirtiin ducaad iyo qiyaado waa arkaysa sooma yacni maanta ummadda muslimiinta annagaa waa xaraaso xaraasana waa derbi derbigaa tihiine waa derbinimada inaad isku ilaalisaan waa in ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa maanta aan baranayno ay naga hesho waxa weeyaan dadaal fara badan hadduusan camal jirin cilmi ma jiraay macnaha mar kasta oo tallaabo qaado ilaahay ku shuri subxaana wa tacaala shukriga wuxuu keenaa wax kaa maqan ayuu kuu soo dejiya macnaha lain shakartum laasidanakum soo ma walain kafartum hee ina cadaabi lashadiid waxaanu leenahay walaalaha mujaahidiinta in waxa weeyaan halka meesha aad kaga hayseen hadda aad tadawur yeelataan oo si kor usii kacdan idin daamin insha allahu tacaala waa inaan kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala had iyo jeer dad u khadmeeya aan noqono dowladan ayaa qayb ka noqonaysa juhdiga iyo dadaalka wilaayada ku bixinaysa bulshada ku dhaqan wilaayada taasoo cilmiga sharciga lagu barayo shukran walaalka cazaam warbixintiisaas waxay u dambeysay warkeenii subaxnimo ee saakay tan iyo kulantideena dambe warkan la mida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo wallaahu naasirunaa nicma almawlaa